ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka ugu qaabilsan soomaaliya ambasador james swan ayaa sheegay inay dhiiri gelinayso tallaabooyinka la qaaday ee lagu soo dhammaystiray xilliga kala guurka waraysi gaar oo uu siiyey laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayuu ku sheegay in guddiga farsamada ee xulista baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanku ay haatan wada shaqaynayaan sidii loo dhammaystiri lahaa baarlamaanka cusub cabdiraxmaan iyobarow ayaa goordhaweyto waraysigan la yeeshay waxaana inoo soo koobaya haaruun macruuf su-aasha ugu horreysa ee la weydiiyey ambasador james swan waxay ahayd sideed u aragtaa hadnaanka siyaasadeed ee haatan socda ambasador james swan waxa uu ku jawaabo oo yidhi waxay ila tahay ilaa haatan waxa la gaaray inay yihiin wax wanaagsan muhiimaddu waxa weeye ayuu yidhi in lasii dardargeliyo wixii la hantay oo ah dastuur cusub oo la ansixiyey kaasi oo ahaa mid si ballaadhan looga wada tashtay xulustii odayaasha dhaqanka iyo haatan oo la magacaabay baarlamaan cusub oo qayb badan oo ka mid ah la dhaariyey labaatankii bishii agost xubnahan kalena waa la diyaarinayaa ayuu yidhi ee baarlamaanka waxayna degdeg ugu beeri doonaan xubnaha baarlamaanka cusub ee soomaaliya su-aasha kale ee la weydiiyey ambasador james swan waxay ahayd xubnaha baarlamaanka haatan waa la xulay qaarkoodna waa la dhaariyey xildhibaanada ayaana dooran doona afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha ma jiraan waxaan u socon sidii loogu tala galay oo aad dooni lahayd in si ka duwan loo sameeyo ambasador james swan waxa uu ku jawaabay oo yidhi waa xaalad kala guur ah oo siyaasadeed oo adag jidkaasi oo kale markii lagu socdona caqabado way iman karaan laakiin guud ahaan sida wax u socdaan toddobaadyadii iyo sannadkii lasoo dhaafayba si qiimo leh ayay wax u socdeen sidaas darteed ayay i dhiiri gelinaysaa in odayaasha dhaqanka iyo guddiga farsamada ay haatan si dhow u wada shaqaynayaan si ay qaab wax dhisaya uga go'aan gaadhaan una qaataan go-aan ogolaanaya in dhammaan xubnaha baarlamaanka ay kuraasooda ku fadhiistaan maalmaha soo socda ka hor doorashada qorshaysan toddobaadka dambe su-aal kale oo la weydiiyey ambasador james wan waxay ahayd guddiga cunaqabataynta qaramada midoobay waxay daabaceen warbixin ku eedeynaysa hoggaanka siyaasadda soomaaliya gaar ahaan saddexda mas-uul ee ugu sarreysa waa madaxweynaha afhayeenka baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha inay ku kaceen musuq maasuq laba ka mid a laba ka mid ah oo kala ah afhayeenkii hore baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha haatan waa xildhibaano saddexdooduna waxay u ordayaan jegada madaxweynenimada haddaba maxay tahay macnaha ay samaynayso sababta loo samaynayo eeda noocaasa haddii xubnahan ay u tartamayaan jagooyinka islamarkaana ay dhici karto inay ku guulaystaan jegada u sarreysa waxaana uu ku jawaabay waxa uu yidhi waxay ahaayeen eedo culus oo ku jiray warbixintii guddiga cunaqabateynta qaramada midoobay si culusna waanu qaadanaynaa eedahaas hase yeeshee waxay ku kooban yihiin eedo keliya waa in si buuxda loo baaraa loona dabagalaa waxaa jira hanaan u degsan sidii loo dabageli lahaa warbixinaha guddiga cunaqabataynta warbixino dhowr ah ayaa lasoo saaray sannadihii dhowaa natiijada warbixinahaas waxaa loo gudbiyaa guddiga cunaqabataynta qaramada midoobey ee soomaaliya iyo eritereya baadhitaan dheeraad ah ayaa la sameeyaa guddiganina talabixin ayay ka samaynayaan ku saabsan wixii tallaaba ee la qaadi lahaa sidaas darteed hannaan degsan oo dib loogu eego eedahan ayaa jira hannaankaasina waa socdaa isaga ayaana isa soo dhammaystiraya dhegaystayaal intaas waxaa ku dhan waraysigii uu cabdiraxmaan yebar uu la yeeshay ergey gaarka ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya james swan waxaa naga xusuus ah in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhegaysan doontaan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee baxaya sabtida soo socota